bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka darsan hidayasan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda masar cabdifataax xasiisi oo dhambal casumaad ah usoo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli xiisad ay u dhexeyso dowladaha soomaaliya iyo etoobiya dowladda federaalk oo si kul uga hadashay caburinta maamulka somalilan ay ku hayaan shacabkii wariyaasha ka horgala deegaanadaasi madaxweynaha maamulka puntland ee la doortay iyo ku-xigeenkiisa oo xalay kulan ku yeeshay magaalada garowe xarunta gobolka nugaal xisbiga mucaaradka somalilan ee wadani oo saliib ka muujiyay heshiiska ay gaareen somalilan iyo etoobiya shacabka degmada xingarool ee gobolka sanaaga uu soo dhoweeyey dib u doorashada madaxweynaha puntland siciidani madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo kulan muqdisho kula qaatay xulka ciyaartooyda matanaysa maamulkaasi akhbaaraadka wararka dibadda darsanada haysan waxaa ugu waaweyn israa'iil oo qaratay inay xisbullah burbur u geysteen saldhigga ciidanka cirka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saako waa subax talaadada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha janaayo sanadka laba kun saddex waa afar labaatan kusoo dhawaada warka subax reedu darsan oo faahfaahsan ugu ranaynu ku bilownay madaxweynaha dowladda masar ayaa dhambaal casumaada usoo diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli xiisad diblomaasiyad ee udhexeysa dowladaha soomaaliya ee etoobiya madaxweynaha dowladda masar cabdifataax xasiisi ayaa martiqaad u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu booqasho ku tago magaalada qaahira ah ee caasimadda dalkaasi masar sida ay bahisay wakaalada wararka dowladda federaalk soomaaliya ee zona martiqaadkan ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyey wafdi heer sar ah oo ka socday dowladda masar oo booqasho ku yimid muqdisho iyagoona kulan la qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inta uusan ka ambabixin magaalada muqdisho oo uu haatan ku sugaya madaxweynaha magaalada asmale ee caasimadda dalka eritrea waxay wakaaladu qortay in inta uu socday kulanka dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga ka socday dowladda masar ay ku celiyeen in madaxweyne cabdifataax xasiisi oo si aan leexad leexad lahayn u taageersan yahay gobonimada madax banaanida iyo midda dhuleed ee soomaaliya dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti ayaa waxa uu soo saaray war-saxaafadeed ugu sheegay inay jabuuti ay walaac xoogan ay ka muujinayso xiriirka waa xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexeysa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo jamhuuriyadda federaalk dimuqraadiga etoobiya waxay jabuuti ay sheegtay in jamhuuriyadda jabuuti ay haatan hayaan madax banaanida waa madaxtinimada urur goboleedka gaad si ay xoogan ay u cadeynayaan in taageersan yihiin ilaalada gobonimada iyo madax banaanida dhuleed ee soomaaliya jamhuuriyadda etoobiya waxay ugu baaqaysaa labada wadan ee soomaaliya iyo etoobiya waxa ay waa in ay qaataan dariiqa wadahadalka si ay uga shaqeeyaan dejinta xiisada ayaa lagu yiri war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda jabuuti oo markii ugu horreysay ka hadashay xiisada diblomaasiyadeed ee udhexeysa federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowladda etoobiya waxaana xiisadaas ay timid ka gadaal markii madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi uu saxeixay heshiis ay lagu sheegay in qeybo ka mid ah badda soomaaliya heshiis loogula galay dowladda etoobiya waxaana heshiiskaas saxiixay madaxweynaha maamulka somalilan iyadoona dhanka etoobiya heshiiskaas isna uu u saxiixay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya si kastaba ha haatee madaxweyne cabdifataax xasiisi ayaa waxa uu haatan ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee casumaad u soo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana soo wacay markii abiy axmed uu heshiiska xadgudubka madax banaanada ku ah soomaaliya uu la saxiixday madaxweyne muuse biicide kowdii bishan janaayo laba kun afar labaatan dowladda masar iyo etoobiya ayaa waxaa ka dhexeeya xiisad ka dhalatay biixireenada waa biixireenka webiga niil kaas oo haatan xiisadiisa ay si weyn ugu dhex aruursan tahay dowladaha etoobiya iyo sidoo kale masar waxaana masar ay u aragtaa heshiis amni iyo mid caqabad ka dhanaha nolosha masaarida oo aada ugu tiirsan biyaha webigaasi dowladda federaalk soomaaliyana waxaay si kul ugu hadashay caburinta maamulka somalilan ay ku hayaan shacabka iyo wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulkaasi war-saxaafeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalk ay aada ugu xun tahay tillaabooyinka guracan ee maamulka somalilan uu isugu dayo in uu afka ugu qabto warbaahinta iyo dadweynaha gobolada waqooyi ee halkaas ku nool wasaaraddu waxay sheegtay inay ka xun tahay islamarkaana waxa ay maamulka somalilan ugu baaqday inay arrintaas ka waantoobaan wasiirka wasaaradda warfaafin waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar cabdaar ulaadla warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in maamulka somalilan looga baahan yahay inay ka waantoobaan fararkaas islamarkaana ay caburintii ka daayaan shacabka iyo sidoo kale wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulkaasi
maaragtay tacadiyo aada iyo aada u xun oo maaragtay dadka soomaaliyeed gobolada waqooyi ku nool ee ka dhiidhiyey runtii muxuu ahaa falkaas xadgudubkaa dowladda etoobiya ay kusoo damaanaysa dhulka soomaaliyeed in maaragtay maamulka somalilan uu muxuu ahaa farar tacadiya u geystay oo aada iyo aada looga xumaado oo ay ku jiraan dad saxafiyiina iyo maaragtay sidoo kaleeto dad shacaba oo isku soo baxay oo maaragtay si nabada u mudaharaadayay oo iyagana la la xabareeyey qaarkood la xiray qaarkood la dhaawacay marka runtii falalkaas ayaan ku uga hadalnay war-saxaafadeedkaas oo dowladda soomaaliyeed ay u aragto inuu yahay fal muxuu ahaa ka baxsan akhlaaqda fal xadgudub ku ah xuquuqda insaanka iyo diinta islaamka iyo qiyamka iyo soomaalinimada inuu yahay fal runtii maaragtay muxuu ahaa aada iyo aad u xun oo oo tacaddi ah marka dad soomaaliyeed oo dhulkooda uu maaragta dagaalamaya oo gardarro iyo dulmi la rabo dhulkooda in lagu qaato ka dagaalamaya in la xirxiro oo laisku dayo in loo adoomeeyo oo loo gumeeyo muxuu ahaa duunilaan shisheeye waa fal damiir la-aan ah oo maaragtay caqli iyo xishood ka maran waya wasiir ilaa hadda
si kastaba haatee war-saxaafeedka kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadiyay iyadoo maamulka somalilan ay xabsiga u taxaabsay wariyaal ka howlgelaya telefishinka m m t v oo ka horgala magaalada hargeysa sidoo kalene waxa ay xirtay dad shacab ah oo banaanbax ka dhigay qeybo kamid ah deegaanada somalilan kuwaas oo kasoo horjeeday heshiiska xadgudubka ku ah madax banaanida soomaaliya ee maamulka somalilan la galeen dowladda etoobiya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ee shalay dib loo doortay ku-xigeenkiisa ayaa xalay waxa ay kulan qaas ah ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada garowe kulankaas ayaa waxa uu ahaa mid isku marxabeen iyo soo dhaweyn ah oo dhinacyada ay isku soo dhaweynayeen maadaama mar kale dib loogu doortay madaxweynaha maamulka puntland saciid deni inuu hogaamiyo maamulka shantan ee soo socota madaxweyne saciid deni ayaa waxa uu u hambariyey madaxweyne ku-xigeenkiisa cusub isna waa madaxweyne ku-xigeenkiisa cusub ee la doortay shalay kaas oo lagu magacaabo elias waxa uu haatan uu noqonayaa elias cusmaan logotor oo noqonaya madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka puntland dhinacyada sidoo kale waxaa kulankooda ka qaybgalay guddoonka baarlamaanka maamulkaas iyagoona iskugu hambeeyey guusha laga gaaray doorashooyinkii ka qabsoomay maamulka puntland gaar ahaan waxaana madaxweynaha maamulka puntland siciid deni uu sheegay in uu ka shaqeyn doono arrimaha horumarinta puntland iyo sidii sare loogu qaadi lahaa arrimaha dowlad wadaagga iyo sidoo kale horumarka ay shacabka ay u baahan yihiin waxaana shalay doorasho ka dhacday magaalada garowe kusoo baxay madaxweynaha maamulka puntland siciid deni oo dib loogu doortay mar kale inuu hogaamiyo shanta sane ee soo socota maamulka puntland weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka subaxee raadiyo haddalasan ee magaalada muqdisho markana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa dhaliilay heshiiska maamulka somalilan iyo etoobiya ay ku saxiixdeen kowdii bishan magaalada adisababa xirsi ayaa sheegay in madmadow badani uu ku gadaaman yahay heshiiska ay kala saxiixdeen somalilan iyo etoobiya isagoo xusay in xukuumaddu ay sharaxaad fiican weli aysan ka bixin heshiiskaas waxa uu sheegay in isfahamka laga gaaray ama la gaaray aanu ku cadeen in etoobiya ay aqoonsan doonto somalilan islamarkaana etoobiya sheegtay in ay ka fakeri doonto aqoonsiga waa sidoo hadalka u dhigay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan oo warbaahinta la hadlay
waxaan doonayaa ka hadlo heshiiska somalilan iyo etoobiya heshiiska somalilan iyo etoobiya mugdi ayaa ku gadaaman aqoonsi waa doonaynaa waaba mudnaanta koowaad buu yahay dadka reer somalilan xiriirka wanaagsan ee saaxiibtinimo iskaashi dhex mara etoobiya iyo somalilan waa soo dhaweyneynaa oo dadka reer somaliland waa soo dhaweynayaa balse bulshadu heshiiska kuma qancin ee aada ayay u qawadsan tahay waxaana sababay ugu horrayn xukuumadda oo aan si daafuran bulshada ula wadaagin ee ku celcelinaysa xayaysiis ay leedahay aqoonsi ayaanu sidnaa darafkii kale etoobiya xogtaa ka duwan waxaana aanu ku dhaliilaynaa heshiiska marka koowaad aqoonsi aqoonsi marka laga hadlayo kuma cadda heshiiska ee etoobiya waxay sheegtay inay daraasayn doonto marka ay u fusho danteedu balse may sheegin inay aqoonsanayso hadda soomaaliland daraasadda waxaa ka soo bixi kartaa inay ku yani ku qaataan qaraar kale oo kaa ka duwan oo taasina ay keeni karto dee calaamad su-aal aqoonsigu wuxuu leeyahay marka labaad hannaan dunidu taqaan kamana mid aha in dhul ama badda u iibsado ama dee lacagba la kala siisto marka saddexaad aqoonsiga etoobiya ee aynu doonayna haddii uu dhab noqdo oo sidaa ay dhabowdo ay kuba qanacdo dowladda etoobiya aqoonsiga hal dal oo somaliland aqoonsadaa ma ku filan yahay oo sidaa dal rasmi ah ma kaga noqonaynaa beesha caalamka waxay igu muuqataa maya waxaana caddaynayaa tusaalayaasha dee dunida hor u soo maray dalka qofkis ee turkiga raacsan waxaa aqoonsan dowlad weyn oo ka mug weyn etoobiya oo turkiga ah aqoonsan halkaa dalunba aqoonsan dowladda odma aqoonsana mana aha beesha caalamka ka mid aqoonsi waxtaran uu noqon marka labaad taiwan waxaa aqoonsan ilaa saddex iyo toban dalba hadda aqoonsan tobaneeyana dib ay uga noqdeen welina iyadoo saddex iyo tobankaas aqoonsan yihiin sidaa kumay noqonin aqoonsi ay beesha caalamka iyo qaramadooda kaga mudahaato waxaana weliba yani intaanay dib uga noqon ka horreysay wakti badan oo yani ay u loogin garaynaya inaanu suurtoobin koosafaa taa lamid ah waqta saddexaad tusaalaha saddexaada waxaa aqoonsaday dalal badan oo boqol ku dhow ama ka badan ba iminka ilaa haddana kursigii uganta kumay fadhiisan ama qaramadooda kama noqon marka yani dal kaliya inuu aqoonsado yani suurtagal ma inaad ka noqoto sidoo kale haddii aynu aqoonsiga bad iyo dhul waxaynu doodaba aynu siisannahe waddamadii kale uu inaga xayiro oo dal weliba ina yidhaahdo annana maxaana siinaysaa ila adigan waxbaad dadka keenta dal weliba hadduu yidhahdo dalkiina aqoonsan lahaa ee markii hore macaamilka diblomaasiyadeed dadku dunida dhex mari jiray ee ku aqoonsan jiray haddaad iminka iib ku keentay dee dal weliba waxuna maxaad siinaysaa waa marka shanaad aqoonsiga waddamada dunidu waxay u qaybsamaan laba nooc mid wax la aqoonsadaa dowladda midna wax la aqoonsadaa dalka waa noocee ka etoobiya ayayna aqoonsanaysaa waxaa sidoo kale siaan carab kusoo dhuftay waa laga noqon karaa laba
codkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee somalilan markan haddii inaynu shacabka ku nool degmada xingilool ee gobolka sanaag ayaa soo dhaweeyay dib u doorashada madaxweynaha cusub ee puntland sida wariyaha dalsan halkaas uu warkan ugu soo diray shacabweynaha ku dhaqan degmada xingilool ee gobolka sanaag ayaa maanta isu soo bax ballaaran muujiyay iyagoo ku taageeraya madaxweynaha dowladda puntland sida cabdilaahi deni oo mar labaad soo laabtay waxaana la dhex qaaday muuqaal bahayaha daalsan t v haddaba waxaa ka mid ah hadaladoodii sida tan horena u ahaa madaxweynaha siciid cabdilaahi deni waxaanu leenahay marka u horraysa hambalyo hambalyo hambalyaanu leenahay boqolkiiba boqol waxaanu leenahay deniyow dadweynihii ku raacdaacadda ahaa dibaddiyo dalkana umiyuhu kuu dabaaldege dadkana reer puntland maanta waa kuu dabaaldegey baanu leenahay baanu leenahay madaxweynaha siciid cabdulaahi deni hambalyo waan leeyahay oo mar labaad soo noqday golihii shacabkuna wuxuu muujiyey uu lahaa anigu waxaan dooranayaa madaxweyne dalka iyo dadkaba hoggaan fiican u noqda xildhibaanadana aad baan u salaamayaa madaxweynahana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni oo maanta mar labaad loo doortay iyadoo doorashadii u horraysay oo puntland ka dhacday ay tahay tani oo ayna hore uga dhicin madaxweyne laba jeer la doorto runtii waxaa moodaa shacabka inuu kasbaday aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyaynaynaa waa soo dhowaynaynaa raalli baannu ka lahay waana la shaqaynaynaa mudane madaxweyne siciid cabdulaahi deni hambalyo kadib waxaan leenahay maanta madaxweyne waxaa tirtamayey dimuqraadiyaddii iyo goofkii taraha waxaana guulaystay dimuqraadiyaddii maadaama dimuqraadiyaddu guulaysatay codsiga iyo koowaad aanu madaxweynaha u diray waxaa weeye degmooyinkii dhinnaa ay ugu horreysay degmada garoowe inuu ka bilaabo codsiga labaadna waxaa waddada aan taagannahay oo sheer butixingolool ah sida ugu dhaqsiyaha badan inuu madaxweynuhu insha allah wax uga qabto horena wax waa uga qabtay inta dhimanaynu madaxweynuhu dhammeeyo baan ka codsanaynaa insha allah balyeynayna madaxweyne deni siciid cabdulaahi deni waxaan leenahay noolow noolow noolow noolow guul iyo gobonnimo guul waxaan uga tahniyadeynaynaa oo uga hambalyaynaynaa xingalool degmada xingalool waxaa hadalkaa maqli doona inta la shaqeeyaha ah oo wakiilada ah iyo isaga oo madaxweyne ah isaga oo ku soo socda madaxweyne soomaaliyeed soomaaliyeed guul mudane saciid cabdilaahi deni waa iska caddayd waa muuqanaysay waxaanu leenahay degmada xingalool anigu waa xildhibaanada golaha deegaanka ah ee qof iyo cod ku soo baxay hawshii weyneeda saciid cabdillahi lagu doortay ka soo baxay golaha deegaanka waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo madaxweynaha anigu la balli maayo waa nin waayo araga waanu mudda xilka soo hayey waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan dadweynaha xingalool xamse geelqaad warbaahinta dalsan t v degmada xingalool ee gobolka sanaag
gudahaan dhegeysaa warkaysa wax dalsan saaka aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho anaganta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel